بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وصار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu gelaynaa casharkeennii labaad ee aynu kaga hadlaynay taariikhdii cumar binu cabdilcasiis raximahullah waxaanaynu ka soo warrannay casharkeennan casharkii ka horreeyey cumar binu alcabdilcasiis raximahullah iyo wakhtigii uu dhashay oo ahayd koob iyo lixdankii hijiriyada a'immada qaarna ay sheegeen inay ahayd shan iyo lixdankii hijiriyada cibro badanina inaanay ku jirin khilaafka dhowrka sannadooda ayaynu soo tilmaannay waxaynu soo tilmaannay culimmadu inay u badan yihiin inuu ku dhashay magaalada misra waxaynu ka soo warrannay in aabbihii uu jeclaa cumar binu cabdilcasiis in uu noqdo nin farisa oo fardafuulah oo allahuma salli calaa muxammadin aada u ilaaliya boqortooyadii reer beni marwaan ee wakhtigaa samaysantay laakiin isagu uu ka jeclaystay in runtii cilmiga sharciga ah oo ah kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wassalaam iyo aqwaashii saxaabada iyo wixii ay ka fahmeen kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wassalaam in runtii uu barto waxaynu ka soo warrannay inuu runtii ku soo beegmay wakhti aada u adag oo nimankii reer beni umaya weliba boqortooyadii reer beni marwaan ay gaadhay inay yeelato dadka dulmigii wakhtigaa jiray ayaynu ka soo warrannay waxaynu maanta insha allahu tacaala ka warrami doonnaa si kooban inaynu ka hadalno waxyaalihii cumar binu cabdilcasiis uu ku soo kordhiyey saaxadda ama bannaankii khilaafadii ama hoggaankii muslimiinta ee habboonaa ee runtii isbeddelka uu ku sameeyey waxaynu ka bilaabi doonnaa a'immadii iyo raggii umarada ahaa ee runtii ka horreeyey ee uu ka mid ahaa masalan cabdilmelik binu marwaan ee uu ka mid ahaa masalan weliid binu marwaan ee uu ka mid ahaa weliid binu cabdilmelik binu marwaan uu ka mid ahaa uu ka mid ahaa sulaymaan binu cabdilmelik binu marwaan oo runtii aynu nidhi in kastoo nimankaa amiiradee muslimiintii khayr badan ay lahaayeen oo bariga fog iyo ma garatay yurub qaybo ka mida oo wakhtigaasi dhul fog muslimiinta u ahayd marka wakhtigii islaamku meeshii uu ka telinayey la eego intaaba iyo dhismaha qudus iyo dhismaha masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dhismaha xaramka ballaadhintiisa intaba boqortooyadii reer beni marwaan waxa ay runtii ku lahaayeen raad aada u ballaadhan haddana waxay gaadheen in runtii ay saxbiyaan ama ay qaataan xuquuqdii dadka muslimiintii ay lahaayeen iyo khilaafadii uu abuuray abubakr bin abi quxaafa iyo cumar bin khadaab radia allahu canhu iyo cuhmaan binu cafaan iyo cali bin abi aalib walidaalik masalan cali bin abi aalib oo kale oo ah khaliifkii muslimiinta ugu dambeeyey radia allahu canhu isagoo ahaa amiirkii mu'miniinta isagoo ahaa allahuma salli calaa maxamed mucallimkii wakhtigaasi jiray ayaa haddana wuxuu ahaa mid ugu aqoon badan dadkii muslimiinta ee wakhtigaa jiray walidaalik si uu taa u soo nooleeyo masalan yacni cali bin abi aalib oo kale a'immadu waxa ay tilmaamaan maalin maalmaha ka mid a nin u yimid laba nin oo ishaysta ayaa masaajidka ugu soo galay markaasaa labada nin mas'alay isku haystaanoo mid wuxuu leeyahy waar maya waxaan leeyahay afar dirham ka kalena wuxuu leeyahy maya ma lihide intaasaad leedahay arrintii ay isku haysteen baa uu weydiiyey waxaa saddex nin baa safray ayaa safray nin wuxuu haystay shan xabadood oo laxooxa ama kimisabadhe ama jibaadhiabadheh midna saddex buu haystay markaasaa nin muslimaa dhexda kaga daray saddexdoodii baa israacay waxaa la yidhaahdaa ninka muslimka ee dhexda kaga daray wax lacaga oo uu haystay may jirin markii uu ka leexanayey ayaa wuxuu soo qaaday siddeed dirham buu soo qaaday markaasuu midna shan siiyey midna saddex siiyey wuxuu yidhi kii shanta xabadood ee kimistaa haystay adugu shantaa qaado kii saddexda haystayna saddex dirham buu siiyey dabeete laba nidin nin baa isqabsaday kii saddexda la siiyey baa diiday oo yidhi ilaa afar dirham aada isiiso oo dirhamka dheeraadka aada ii soo celiso taladayba ma garatay maaha tii hore ninkii muslimkaabaa ku yidhi war dee anigu shan xabbaan sitay adna saddex baad sidatay ninkii muslimkaana weynoo qaybiyey sidaa aynu ku kala tagno wuu diidey cali bni abi aalib bay isula tegeen cali bin abi daalib baa yidhi walaal maad saddexdaa hadduu walaalkaa kuu ogol yahay iska qaadatid markaasuu yidhi ma ogoli sharci baan ka fadhiyaa buu yidhi ma sharci baad ka fadhidaa haa intuu saddexdii dirham laba ka qaaday cali bin abi daalib ayaa wuxuu siiyey ninkii muslimka ahaa ee shanta haystay markaasuu yidhi toddobadaa adigaa leh ninkan doonaya sharciguna halkaa dirham buu leeyahy sidaa inagu kala kaxeeya buu yidhi cali bin abi daalib soo saddexdii dirham sulxalgeyo walaalkaa ku ogolaa maad diidin dirham baad sharci ahaan u heshay mas'aladaasi waa mas'alo xisaaba tree plus eight waa imisa tree plus five eight eight times tree waa imisa waa twenty four twenty four divided by tree waa imisa waa sideed saddex bay ahaayeen saddexdii nin walba sideed sheex buu cunay saddex loo geeyey shan waa sideed sideed saddex lagu dhuftay waa afar iyo labaatan saddex nin bay ahaayeen saddexdooda marka loo qaybiya afar iyo labaatan maxay u heleen min sideed sheex bal inoo soo qaad ninkii shanta haystay ee isagu shanta lahaa five times tree waa imisa okay fifteen minus eight waa imisa waa sidee waa toddoba sow maaha sideed isagaa cunay shan iyo toban jeex buu lahaa maxaa u soo hadhay toddoba jeex toddoba jeex baa markaa laga cunay ninkaasi shantiisii saddex markaynu ku dhufannay shan iyo toban bay noqotay shan iyo tobankii markuu sideeduu cunay laga jaray maxaa u soo hadhay toddoba markaa isaga toddobaa laga cunay kii saddexda lahaa inoo keen saddex saddex ku dhufo waa imisa sagaal sagaal sideed uu cunay ka jar waa imisa adeer jeex baa lagaa cunay buu yidhi cali bin abi taalib waxaan uga jeedaa saxaabadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasay ahaayeen waxaa laga yaabaa mas'aladaasi haddii aynu meelaha qaarkood debate kaga samayn lahayd inta lasoo saaraa inay aada u yaraan lahayd idan cumar bin cabdilcasiis wuxuu dib u soo celiyey cilmigii khulafada iyo saxaabada si aynu taa u caddaynana ibnu sacad kitaabkiisa loo yaqaano addabaqaat alkubraa libnu sacad yacni abuu nucaym fii kitaabihi xilyat alawliyaa alimaam ibnu kasiir fii kitaabihi albidaaya waannihaaya marka ay kaga warramayaan cilmigii cumar binu cabdilcasiis waxay leeyihin mujaahid wuxuu yidhi mujaahid waa nin mufasira oo marka aad aimada ibnu kathiir oo kale kitaabkiisa markaad akhrinayso wa qaala mujaahid wa qaala taxaak wa qaala qataada ayaad ku arki doontaa yacni ninkaa mujaahidkaa wuxuu yidhi ataynaa cumar binu cabdilcasiis wa naxnu naraa annahu sayaxtaaju ilayna famaa kharajnaa min cindihi xataa ixtajnaa minhu cumar binu cabdilcasiis oo khaliifkiiyaanu u nimid si aanu cilmi ugu kordhinna buu yidhi mujaahid famaa kharajnaa xataa ixtajnaa ilayhi mar allaaliye markii cumar aanu is-ag fadhiisannay isagii baanu u baahannayoo cilmigiisii ayaanu ka dhammaan weynay baa uu yidhi mujaahid isagoo ka warramaya cumar ma garatay cilmigiisa sida uu ka warramay addabaqaat alkubraa libnu sacad ama alimaam addahabi fii kitaabihi siyaru aclaami annubalaa waxau yidhi maymuun binu mahraan isagoo ka warramaya cilmigii cumar binu cabdilcasiis kaana cumar binu cabdilcasiis mucallima alculamaa'i yacnii cumar binu cabdilcasiis wuxuu aa buu yidhi nin waloo mucallima oo doono inuu fanni dadka wax ka baro ka u sii siyaadiyuu ahaa buu yidhi alimaam addahabi oo runtii kitaabkiisii siyar oo aclaami nubalaa markuu ka warramayo taarikhda cumar binu cabdilcasiis wuxuu yidhi wa kaana imaaman mujtahidan faqiihan caarifan bisunani kabiira asha'ni sabtan xujatan xaafida wuxuu ahaa nin gaadhay darajo uu ka ijtihaado kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa laga fahmo wuxuu ahaa nin sunnaha aqoon badan u leh wuxuu ahaa nin cilmigiisu sugmay buu yidhi wa kaana xujatan marka uu doonayo inuu arrin tilmaamona wax waloo uu tilmaamo wuxuu ahaa mid asal ku leh kitaabka iyo sunnaha yacnii wixiisu xujo la raaco ayaa uu lahaa wa kaana xaafida waxaan uu ahaa mid xifdiya wax allaaliye wixii uu kala kulmay saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadka salaaxiniinta albidaaya wanihaaya libnu kathiir marka uu ka waramayo alimaam allays oo a'immadii runtii taabiciinta ka mid ahaa waxa uu yidhi mal tamasnaa cilma shayin ilaa wajadnaa cumar binu cabdilcasiisa aclama annaasa biaslihi wa farcihi wa kaana alculamaa'u cinda cumarin talaamida wuxuu yidhi mal tamasnaa cilma shayin shay cilmigii ma doonno buu yidhi haddiise aanu doonno wajadnaa cinda cumarin cumar baanu ka helnaa agtiisa buu yidhi biaslihi wa farcihi shaygaa cilmigiisa loo baahday asalkiisu halka uu ku arooro iyo faraciisii ugu dambeeyey labadaba cumar baanu ugu tegi jirnay buu yidhi culummada oo dhanina haddii ay ag tagaan buu yidhi cumar binu cabdilcasiis arday bay agtiisa ka noqon jireen sida a'immadu ay ka warramaan marka ay tilmaamayaan cumar binu cabdilcasiis halkuu cilmiga ka keenay aabbihii maalintii masar waxay ahaayeen reer qofka ugu yari yacnii reerka aynu ka warramayno ilan aabbihii cabdilcasiis binu marwaan buu ahaaye reerkaasi reer beni marwaan ee boqortooyada qabtay wakhtigaa uu joogay inanka ugu yar ee reerkaa ka midii wuxuu awoodayey inuu magaalo dhan keligii samaysto laakiin cumar bin cabdilcasiis isagu wuxuu yimid madiina walidaalika waxa uu la kulmay anas binu maalik waxafida canhu min alxadiid aladi kaana janba rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam aksara min cishriina sana waa saxaabigii labaatan sannadood rasuulka calayhi salaatu wasalaam agtiisa fadhiyey ee casharkeennan casharkii ka horreeyey aharkii laga soo guuriyey ee saxiixa ahaa ee alimaam adahabi uu soo saaray sidaynu tilmaanay uu yidhi maa ra'aytu rajulan ashbaha bisalaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam min haada ma jira buu yidhi qof bini aadmiya oo salaaddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kala tukada oo aan ahayn maxay cumar binu cabdilcasiis buu yidhi anas binu maalik marka anas buu ag fadhiistay fi lmadiina walidaalika yacni waxa uu cilmiga ka qaatay yani cabdillaahi binu cumar binu khadaab walidaalika waxa uu la kulmay ma garatay caaisha bintu abi bakrin binu abi quxaafa walidaalika waxa uu la kulmay ma garatay yani waxa weeye yani allahuma salli calaa maxamed cabdillaahi binu cabdilasad ibnu abi salama oo saxaabi reer bini maqsuum ahaa buu la kulmay yacni waa ninka taabicigaa ee awood u yeeshay ee amiiraha ee khaliifaha sideed saxaabadii ka mida inuu hoos fadhiisto oo uu cilmigiisa la kulmo wuxuu nasiib u helay inuu la kulmo inuu la hadlo oo uu dhegaysto shan iyo soddon taabici oo uu ka mid ahaa saciid binu musayib oo la leeyay madiine oo dhan wuxuu ahaa sayidkii ugu magaratay ma garatay cilmiga badnaa waxa uu awood u helay inuu la hadlo alimaam ibnu suhra wuxuu awood u helay inuu runtii la kulmo curwa binu zubayr lidaalika waxa weeye cumar binu cabdilcasiis a'immadu waxay tilmaamayaan siddeed saxaabi iyo shan iyo soddon taabiciintii ugu khayrka badnaa ah ayaa uu ka qaatay cilmiga fatarasakha bilcilmi dabeete waxa uu gaadhay in uu noqdo nin cilmiga aada iyo aad ugu xeel dheeraada waxaa xusid mudan cumar bin cabdilcasiis intii uu joogay magaalada madiina madiine waa ogtihiin waa magaaladii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ansaarta rasuulku calayhi salaatu wasalaam fi lbukhaari waa muslim والsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlansaari wاladiina اtabacuuhum bإxsaan radia allahu canhum waraduu canhu ilaahay wuxuu leeyay kuwii hormaray ee muhaajiriinta ka mid ahaa iyo ansaarta baa ilaahay leeyay wاladiina اtabacuuhum iyo kuwii raacay biixsaanin wanaagga ku raacay radia allahu canhum waraduu canhu madiine oo runtii dulmi badani ka dhacay oo xajaaj binu yuusuf uu intaasoo goor gacanta mariyey oo runtii saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee rasuulku uu aada iyo aada ugu dardaaray muslimiinta markii uu dhimanayay yacnii rasuulka dardaarankiisii waxaa ka mid ahaa waxaan idinku dardaarayaa ansaarina ilaa lisaan waxaan idinku dardaarayaa abnaa'u alansaar inaa ilaalisaan waxaan idinku dardaarayaa abnaa'u abnaa'i alansaar ansaartu kuwa ay sii dhalaan inaa ilaalisaan buu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ansaar waxaa loogu bixiyey waa kuwii u gargaaray diinta ilaahay waa kuwii u gargaaray rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan siciid bin musayib markii uu yimid sidaasuu u eegay yani cafan waxaan uga jeeda cumar bin cabdilcasiis markii uu yimid madiine waa intii aanu khaliifka noqon wuxuu yeedhay wuxuu la kulmay reer madiine wuxuu yihi dulmi badan baa idinku dhacay anigu waxaan ahay amiir yaroo kooban laakiin waxaan ku dadaalayaa inaan ku soo celiyo madiini siday ahayd yaa ugu jeceshihiin maanta markaasay yidhahdeen waxa maanta ugu cilmi badan oo ugu toosni badan saciid bin musayib taabiciinta halaygu yeedha buu yidhi wuxuu idhi saciidow maanta laga bilaabo adaa inoo arrimiya mas'alada ugu yar ee madiine ku timaada adaa wax lagaa weydiinaya culummadaada adiguna soo kaxayso adigaa inoo muftiya adigaan anigu ku daba taaganahay anigoo aan amiirkana waxba weydiin cid kalena aan waxba weydiin adiga ayaa talada lagaa weydiinaya madiine iyaynu ka dhignaa buu yidhi ma garatay qaadiga muslimiinta ee ugu cadaalad badan isagoo weydiinaya saciid bin musayib markaasuu wuxuu yidhi abaabakar binu xasmi aynu ka dhigno isagana sidii buu ku baasgareeyey qaadiga muslimiinta kol haddii saciid binu musayib oo muslimiintu maanta ay isku waafaqeen inuu yahay ninkii ugu cilmiga badan leh ugu toosnida badan leh ugu talada badan leh ugu fiqhiga badan leh abaabakar buu inoo dooray binu xasm isagana isagaynu qaadiga ka dhigaynaa si muslimiinta cadaalad loogu kala saaro waxaa xusid mudan waa ogtihiin khilaafkii saxaabada ka dhex dhacay reer beni umaya oo runtii macaawiya bin abi sufyaan uu ka soo bilaabmayo khilaafkii cali bin abi aalib ee runtii saxaabada dhex maray ayaa wuxuu keenay boqorradii dambe inay dulmiyaan ahlu beyti rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waatii aynu ogeen xuseen bin cali bin abi taalib karbala lagu dilay ninkii ibnu siyaad baa dilay labiyo toddobaatan ahlulbeytka ah oo ka ugu fog rasuulku calayhi salaatu wasalaam awow labaad uu ahaa ayaa lagu dilay bal labiyo toddobaatan ahlulbeytkiiyo ka mida oo ninka ka ugu fog rasuulku awow labaad uu yahay ayay meel keliya ku laayeen reer beni umaya nimankii wakhtigaasi amiirada u ahaa ninkii la odhan jiray ibnu ziyaad markaasaa weliba waxaa la dhahdaa madaxii xuseen bin cali bin abi taalib ayaa waxaa la keenay meel maxshara isagoo doonaya inuu ku raadiyo inuu yidhaahdo xuseen bin cali bin abi taalib ayaan dilay almuhim cumar bin cabdilcasiis wuxuu ka mid ahaa ninka bedelay dariiqii ay wax u wadeen reer beni marwan lidaalika waxaa la yidhaahdaa maalintii ugu horreysay madiine uu yimid wuxuu yidhi yaa ka jooga ahlu beyti rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam marka inanuu dhalay maalan cali bin abi aalib baa loogu yeedhay markaasuu salaamay faraxaba bihi raxban waasica aada iyo aad buu usoo dhoweeyey si aanu u soo dhoweyn jirin xataa kuwii amiirada ahaa ee meesha haystay markaasaa wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa inaan bedelo dariiqii ay kula dhaqmi jireen ahlu beyti rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nimankii iga horreeyey waxaan kaa codsanayaa mar waloo aada u baahata buu yidhi hoggaanka muslimiintu wax ay u baahan yihiin albaabkaagu adiga wuu furan yahi cid ka mida ahlu beyti rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalamna haddii uu halkaa ka soo galo waan u sheegay buu yidhi xafiiskaygaasi idinka wuu idiin furan yahay baa uu yidhi cumar bin cabdilcasiis waxalaaliyo wixii aa u baahan tihiinna anaa idiin shaqaynaya buu yidhi walba gacmahayga idinku shaqaynaya ayaa yihi cumar binu cabdilcasiis raximahullah waxaa xusid mudan inan la yidhaha faaduma bintu cali bintu abi aalib inanuu cali bin abi aalib dhalay ayaa maalin maalmaha ka mida ay wax ka soo galeen gurigii looga telinayay muslimiinta ee uu hoggaanka u hayey cumar bin cabdilcasiis mar allaaliyo markii lagu yidhi faaduma bintu cali bintu abi aalib baa joogta ayaa wuxuu yidhi wax allaaliyo wixii hawl uu u waday ayuu yidhi waar gurigaasi waa guriga keliya ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi kulla nasabin wa sihra munqadic ilaa nasabii wa sihri aw kama qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam qiyaamaha xidhiidh wal oo reer lala xidhiidhaa wuu go-ayaa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam aniga xidhiidhkayga mooyaane qofka aniga nasab ahaan ila xidhiidha iyo qofka aniga sihri ahaan ila xidhiidha mooyaane waxa kale oo dhani way kala yaacayaan buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam lidaalik faadima ayaa ka warramaysa sidaa waxaa tilmaamay siyaru aclaami الnubala sidaa waxaa tilmaamay alimaam ibnu kaiir fii kitaabihi albidaaya wالnihaaya sidaa waxaa tilmaamay xilyat اlawliya fii kitaabihi marka uu ka warramayo manaaqibta uu lahaa cumar bin cabdilcasiis waxay tihi faadimi wuxuu ku yidhi wax allaaliyo wixii aan maanta anigu awood u leeyahay i weydiiso mar walo aalu beytka rasuulka alayhi salaatu wasalaam cid ka midii ay u baahatana diyaar baan u ahay markaasaa waxay tidhi tacajabtu markaa reer beni umayaa talinaya oo xataa waxay gaadhay mimbarka in laga nacdalo cali bin abi aalib meelaha qaarkood oo lagu raaxaysto in cali bin abi aalib wax laga sheego cumar bin cabdilcasiisna isagoo laga awood badan yahay oo xijaas oo keliya markaa mak yacni madiine ka mas-uula oo makina ay soo raacdo ayaa uu sidaa ula dhaqmay ahlu beyti rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a dhacdooyinka runtii a'immada saalixiinta ay tilmaamaan sida albidaaya wanihaaya ku sugan ee cumar bin cabdilcasiis sanadkii waxaa la dhahay siddeed iyo siddeetankii hijiriyada ayuu cumar wuxuu xaji siiyey muslimiintii markaase marka uu soo socdaa quraysh oo dhan baa dalxulayfa ayay kula kulmeen markaasay yidhahdeen maxaad ka tegi doontaa xajkii iyo maka koob biyo-ah oo la cabo oo maka yaallaa ma jira buu yidhi cumar bin cabdilcasiis marka waxay uga ashkatoonayaan nimankan umaradii xajkii waxba kamay qaban tasiilaad may samaynin adiga ayaana ma garatay maanta maamulkii ku jira markaasuu yidhi waar waa ogtihiin nimanka inoo taliya intaasoo goorna waan la teliyey buu yidhi cumar bin cabdilcasiis laakiin maanta ilaahay baan baryayaaye ila baryayey buu yidhi allaahuma aqitnaa allaahuma aqitnaa isagoon meeshii ka dhaqaaqin ayaa wuxuu idhi ilaahay owna waraabi buu yidhi cumar bin cabdilcasiis waxaa la dha reebk roobkii dalxulayfo ka bilaabmay ayaa muslimiintii markaa joogay mino iyo carafaat iyo agagaarkii yani maalan xaramka oo dhan ayaa waxaa la yidhaahdaa biyihii waxay u mareen yacni di'itaankii iska daa si aanay intaasoo sannadood aanay runtii u di'in walidaalik a'immadu waxay tilmaamayaan inay ka mid ahayd firaasaadkii uu lahaa cumar bin cabdilcasiis inuu ahaa kana mustajaaba adacwa marka uu ilaahay baryo inuu ahaa mid ducadiisa la aqbalo waxaa xusid mudan cumar bin cabdilcasiis maalintii uu khilaafada qabtay muxaadaradeennii hore aynu kaga soo warranay wakhtigii uu qabtay iyo sababtuu ku qabtay waxaa la yidhaha markii khilaafada loo dhiibay cumar bin cabdilcasiis sida uu ka warramay alimaam addabari fii kitaabihi taarikhu alumam walmuluuk amiirku wuxuu lahaa saddex boqol oo nin oo fardafuula iyo qalabkoodii oo dhammaystiran oo isaga uun ilaaliyo iyo saddex boqol oo nin oo ah askartii isaga u soo qabqaban jirtay dadka allahuma salli calaa maxamed uu yidhaahdo maalan hebel baa ku xadgudbay boqortooyada ha la soo qabto cumar bin cabdilcasiis ayaa markii uu khilaafada qabtay ee allahuma salli calaa maxamed baycadii laga qaaday baa lixdii boqol halkaa aysa soo taageen iyadoo nin walba uu hubkiisii ku hubaysan yahay saddexdii boqol ee ilaalinayey amiirka mu'miniintu u yeedhay wuxu uhi wal maxaa qabataan idinku cumar bin cabdilcasiis wuxuu dhi amiirkaanu ilaalinaa oo maxaa ka ilaalisaan buu yidhi waxaanu ka ilaalinaa dadka ku xadgudbaya oo maxaa keenay in dadkii muslimiinta ee uu u shaqaynayay laga ilaaliyo buu yidhi cumar bin cabdilcasiis markaase waxay qaar badan oo qaldan baa jira oo qaladka sixistiisuma waxay tahay in ciidan badan la samaystay buu ku yidhi cumar bin cabdilcasiis nin walba wuxuu yidhi wixii muslimiintu ay leeyihiin faraska iyo hubkaasi halkaa iska dhig adiguna wixii aad u baahan tahay waa kaasi muslimiintaad ka mid tahay maalinta jihaadka lagaaga baahdo unbaa lagu yeedhayaa gurigiinii iska tag buu yidhi cumar bin cabdilcasiis saddexdii boqol baa waaxidan bacda waaxid hantidii muslimiinta ama faraska iyo hubkiina laga reebay waa halkii gudaheed yani ma garatay masaajka hortiisii nin walbana halkii baa lagu ambabixiyey saddexdii boqoloo kale uu u yeedhay wuxuu yidhi idinku waxaad tihiin dadkii muslimiinta kale ilaalinayay amiirna ma ilaalinaysaan kuwii amiirka ilaalinaya waa taa la kala diray muslimiinta ciddii looga baahdo ee akhdaa samaysa ayaa saxaysaan buu yidhi idinkoo raacaya dariiqii khulafadii saalixiinta iigu horreeyey ay mari jireen uusiikum bisunnatii wa sunnata alkhulafaaء alraashidiina almahdiyiin cadduu calayha binnawaajid waxaan idiin dardaarmayaa sunnahayga buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi wa sunnata alkhulafaaء alraashidiina almahdiyiin iyo khulafadii hanuunsanayd ee ma garatay wax hanuunkooda lagu dayanayey cadduu calayha binnawaajid sunnahooda waxaa ku qanintaan gowsdambeedka kuwaasi ayaynu doonaynaa dariiqoodii inaynu raacno buu ku yidhi idinkuna sidaasaa u shaqaynaysaane anigana hay shaqaynina sidaa ayay shaqadiisnu ahaanaysa saddexdii boqolee kalena yacnii halkii ayaa runtii lagu kala diray waxaa runtii xusid midan cumar bin cabdilcasiis miisaadka uu lahaan jiray waxaa la yidhaha intii aanu khilaafada qaban kaana wasiiman wuxuu ahaa dadka ilaahay quruxda u dhaliyey waxaanu runtii aada u jeclaan jiray in dharka uu badbedelo waa intii uu dhallinyarta ahaa cumar bin cabdilcasiis maca kownihii isagoo runtii ku jiray usraddaa dee aynu sheegnay ee hantida badan lahayd maalin allaaliya maalintii uu khilaafada qabtay baa dharkiisii oo dhan uu keenay wuxuu kala soo hadhay afar shay oo keliya cumar bin cabdilcasiis intii kale oo dhan intuu ururiyey ayuu baytulmaalka muslimiinta ayuu ku daray markaasaa cumar bin cabdilcasiis jumcaha waxaa layna faray in qofka muslimkii dee axsanu thiyaab yacnii dharkiisa kuwa ugu wanaagsan inuu soo qaato weliba dharka cad baa la ammaanay sida yacni ibnu اlqayim fii kitaabihi zaad ulmacaad markuu malaabisu rasuuli اllaahi sala allahu alayh wasalam ka warramayo labadii shay ee ugu wanaagsanaa ee uu lahaa ayuu maydhay ila waa laba shay oo keliye markaasaa muslimiintii jimcihii ay raagsadeen cumar bin cabdilcasiis kolba wuxuu ku noqdaa labadii shay weli may angegin ila waa laba shay oo keliye haddana wuu ku noqda fata'ahara aljumcatu waxaa la yidhaahdaa jumcihiibaa dib u yaro dhacay wakhtigii uu tukanayey muslimiinta limaada waxa uu ugu dib dhacay baa la yidhaahdaa labadii shay ee keliya uu lahaa ee uu maydhay darteed oo hore u angegi waayo waxaa runtii xusid mudan marka laga warramayo taariikhda yacni miisaadku lahaa allahuma salli calaa maxamed cumar binu cabdilcasiis waxaa jiray nin ay saaxiib ahaayeen oo la odhan jiray ibnu maaqina oo masarna la joogi jiray intii aanu khilaafada qaban intii uu aabbihii ku ag noolaana ay saaxiib ahaayeen markaasaa gurigooda isu raaci jireen oo dee raashin aada u la yaab badan ayaa uu kala soo cuni jiray ibnu maaqina ayaa waxaa lagu yidhi cumar binu cabdilcasiis khilaafadiibuu qabtay ninkii aad saaxiibka ahayd markaasuu maalin u soo safray oo uu soo qastiyey uu is yidhi maantay kuugu dhowdahay inaad ma garatay maa'idadii ugu macaaneyd ama xeedhadii ugu macaaneyd inaad maanta wax ka cunto dabeetna waxa la yidhaha albaabkii oo cumar bin cabdilcasiis baa loo sheegay aada iyo aad buu u soo dhoweeyey markaasaa qadadii loo soo fadhiistay qadadii markii daboolkii laga qaaday ayaa waxay noqotay timir iyo biyo halkiibaa runtii bada'a biismi illaahi yacni magaca ilaahay buu ku bilaabay cumar bin cabdilcasiis saaxiibkiisiina uu ku soo dhoweeyey halkii bay ku cuneen markii ay yacni cuntadii dhanamiyeen baa ibnu maaqina uu yaabay wuxuu idhi yaa cumar de waxaan ogaa buu yidhi berigii aad aabbahaa la joogtay iyo gurigii cabdilcasiis iyo nimankii reer bini marwan iyo dee ayaamuu ka warramay maanta waxaan islahaa buu yidhi in aad sanad kusii joogta aad ka soo qaniimaysatid baan islahaa buu yidhi cumar bin cabdilcasiis oo khaliif noqday marka wuxuu yidhi msoo dhoweyntaadiima waxay noqotay buu yidhi timir kooban markaasaa cumar bin cabdilcasiis wuxuu yidhi timirtan kooban iyo bahan biyahani waa kuwii rasuulku calayhi salaatu wasalaam noloshiisa inta badan uu ku qaatay waxaa la rasuulku calayhi salaatu wasalaam yacni aswadaankaa la odhan jiro guryihiisa markuu yimaado maxaa inoo haysaan yaa rasuul allah afar midhoo timira yaalla biyahana inoo keenun buu odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam inkastoo timirtu sideedaba inkastoo timirtu sideedaba qiimaheeda ay u leedahay oo maanta dee caalamka nimankii gaalada ahaabaaba fahmay inta ku jirta ma garatay brotinis inaanay ku jirin waxyaalaha kale walidaalik baa ilaahay subxaanahu watacaala maryam yacni ma garatay markuu lahaa wahuzi ilayki bijidci nakla تساقط, تساقط, تساقط عليك رطبا جنيا يعني مريم مركي ده علمه أي دشين نبي الله عيسى عليه السلام يدو مال عدلاء فرده أي أباهتي يدو مولا وحي عنته وهزي إليك بجذع النخلة إلهي وحده وحاد روح ضاه قيت مريد كتردي سلح بالين تساقط عليك رطبا جنيا وحيكون صوت عدين دونتا ميرو يعني وحوي قيان أو معان أيا إلهي سبحانه وتعالى أويل لذلك با ما أنت إلى هذان شيغا ugu wanaagsan ee umusha la siin karo waa timirta ay yidhaahdeen innagana qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay almuhim cumar bin cabdilcasiis ninkii ay saaxiibka ahaayeen meeshii buu kaga tegey wamaa rajaca ilayhi taaniyan ninkii nin cumar bin cabdilcasiis la shaqeeyey ku yidhi wixii aan uga bartay cumar berigii hore laakiin kol haddii khilaafadiisii laga helay in timir gurigii lagu cuno aniga layguma hadleeyey buu yihi cumar bin cabdilcasiis raashinkiisoo sidii buu kaga tegey waxaa xusid mudan cumar bin cabdilcasiis markii uu talada muslimiinta qabtay muslimiintu wakhtigaasi waxyaalahay cuni jireen dadka ugu faqiirsan muslimiintu waxaa ka mid ahayd cadaska yacni shumburadaa la isticmaali jiray markaase waxa uu ku yidhi gurigiisii buu amray wuxuu yidhi muslimiinta dadkeenna ugu faqiirsan maxay cunaan ee ugu jaban waa shumburo iyo timir wuxuu yidhi markaa ay noo karinaysaan cadaska ay noo kariya buu yidhi innaga cadaskaas markaasaa inan la shaqeeya cumar bin cabdilcasiis ayaa inantan raashin ka samaysa u yimid wuxuu yidhi dee miyaanad waa siday buu yidhi meesha waanu ku goonnay buu yidhi kulla yowm cadas maalin walba ma shumburun baanu ma garatay aanu u soo taagnaan doonay faqaalat lahu haadaa طacaamu amiiri اlmu'miniin markaasaa waxay ku tiri aniga dembigayga ma aha arrintaasi yacni amar buu bixiyey amiira almu'miniinku amarkiisiina wuxuu noqday in dadka muslimiinta ee ugu itaalka daranna waxay cunaan ay tahay timir iyo cadas marka maalinta aynu timirta cuni weyno cadaskaasi ayaa runtii aynu leenahay ayaa uu ku yidhi waa runtii xusid mudan marka laga warramayo isbeddelkii uu sameeyey cumar bin cabdilcasiis weliba uu ku sameeyey hantida muslimiinta cumar bin cabdilcasiis markii uu muslimiinta taladooda qabtay waan igii idiin sheegay yacni muxaadaradan muxaadaradii ka horreysay oo aynu tilmaannay iska daa adduunka oo dadkiiba yeesheen reer beni umaya walidaalik waxaa la yidhaha hantidii muslimiintu meel iskugu keen qof waloo muslima oo wax laga qaaday ama dhul ha noqoto ama hanti kale oo uu leeyahay ha noqoto ama hanti uu u baahnaa oo xaq u lahaa oo laga joojiyey waayo islaamku wuxuu gaadhay wakhtigaynu ka warramo wakhtigii khilaafada qofka muslimkii maalinta uu dhasho in loo qoro wuxuu cunayo iyo wuxuu ma garatay xidhanayo iyo meesha uu wax ku baranayo ilaa intuu ka qaangaadhayo maalinta uu qofkaasi baaliqo ee uu qaangaadho ayaa islaamku odhan jiray maanta haddaba istabar waa isagoo wax la baray waa isagoo maanta isku filan lidaalik khilaafadii islaamku markii dambe masalan cali bin abi aalib wakhtigiisii lagu joojiyey ayaa a'immadii kale muslimiinta ee u telinayay ilaa nimankan aynu ka warramayno reer beni cabdilmelik ibni marwan aha waxay joojiyeen xuquuqdii muslimiintu ay lahayn baltoodii bay kaga darsadeen maalan a'immadii saalixiinta ah waxay gaadhsiiyeen labiyo toban kun oo dirham in la siiyo yacni aswaaju rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waxay gaadheen saxaabi wal oo reer bedera in loo qoro saddex kun oo dirham sanadkii oo la yidhaahdo saddexdaa kunoo dirham ninku intaasoo neef oo geel wuu ka samaysan jiray intaasoo beeroodna wuu ka samaysan jiray yacni lacagtu wakhtigaa lacag badan bay ahayd lidaalik waxaa la yidhaahdaa cumar bin cabdilcasiis markuu yimid wuxuu arkay wixii oo dhan oo muslimiinta laga joojiyey wuxuu arkay baltoodii oo lagaga darsaday marka waxaa la yidhaahdaa hantidii muslimiintuu furay markaasuu qof walba u yeedhay markaasuu wixii uu xaqa u lahaa siiyey markaasaa tii uu islaamka ku lahaana uu dib ugu qoray cumar bin cabdilcasiis abu jacfar almansuur oo runtii wax laga weydiiyey waxaa la yidhi wuxuu u yimid buu yidhi konton kun oo diinaar yani konton kun oo diinaar waa diinaarkii wakhtigaasi yani maa yusaawi waxa aynaan garanayn casharata aalaaf alf bay odhan jireen toban kun oo kun u dhigmayey wakhtigaasi ayuu u yimid faqasama lilmuslimiina wamin- waliman lahu xaqun libeyti maali lmuslimiin wuxuu u qaybiyey buu yihi kontonkii kun ee dirham ciddii xaqa u lahayd waxaanu ka dhintay buu yidhi cumar bin cabdilcasiis isagoo laba boqoloo dirham oo muslimiintu ay leeyihiin ay yaallaan kontonkii kuna dirham ee amiirkii ka horreeyey uu meesha dhigtay sulaymaan bin cabdilmelik ee kii ka sii horreeyey yacni ma garatay waliid ee allahuma salli calaa maxamed cabdilmelik ee iyagu ay gaarka iskaga haysteen dhammaantood waxa uu ku bixiyey meeshoodii buu yidhi ilaa laba boqoloo dirham ay ka hadheen waxaa xusid mudan axadu a'immati saalixiin baa la weydiiyey waxaa la yidhi amiirku dee sida kuwan maanta jooga waa la idhaha walciyaadu billahi sheekh saayid baa waxay idhaahdaan imaaraadkao dhan gasar buu ku leeyahay bay yidhaahdeen markaasaa ma sheego qadada halkuu ku leeyahay waxaa laga yaabaa boqol neef oo geeloo weliba geele geelkan dee geel dhaylo ah oo yaryar oo ma garatay ka ugu badan inuu saddex jir yahay ama laba jir iyo bar yahay ayaa meeshaa lagu qalayaa iyo dee maxaa digaaga iyo maxaa subxaana allah beriisa iyo waxaynaan garanayn waxaa la odhanayaa uun sheekhii wuxuu ka daahiray ma garatay qasarkii kale halkaa ah hadda kanna intaasoo qasar baa mid walba lagu samayna in la ogeyn mar allaaliya marka qadadu ay dhacdana waxaa la idhaahdaa waxaa loogu yeedhaa intaasoo tareen leh raashinkaasi markaasaa la soo daadiyaa walciyaadu billaah maxaynu ula yaabaynaa yani ma garanayo waxaan u malaynayaa waxaa jira idaacad yaroo ma garatay ay kuwan maraykankii leeyihiin oo ay kaga warramaan kuwan madaxda maalin bay ka warramayeen kan wasiirka arrimaha dibadda gadan waxaa la yidhi toddoba boqol iyo lixdan kejin buu leeyahay qasarkiisu toddoba boqol iyo lixdan kijin toddoba boqol iyo lixdan kaa kijin oo wax lagu samaynayo maalin walba walciyaadu billaah oo dee wax lagu kariyo waxaa la yidhaahdaa wakhtigii cumar binu cabdilcasiis uu khilaafada dib u soo celinayey amiiradii muslimiinta wakhtigaa joogay ee isaga ka horreeyey raashinkooda iyo dadka cuna waxaa u adeegi jiray baa la yidhi intaas oo faras baa isticmaali jiray yacni intaasoo faras baa soo qaadi jiray oo maalintaa u dhigmay dee masalan baabuurtan waaweyn aynu isticmaalno hadhowna intaasaa qaybin jirtay lidaalika cumar bin cabdilcasiis baa la weydiiyey axad ataabiciyiin waxaa laidhi war cumar bin cabdilcasiis markii uu isagu talada qabtay imise ayuu ahaa nafaqadiisu markaasaa la yidhi laba dirham buu isticmaali jiray laba dirham maanta maxay noqonaysaa yacni waa kun shilin oo maanta lacagta aynu isticmaalno oo kale ah wuxuu ku soo celiyey inuu ku yidhaahdo gurigiisii cumar bin cabdilcasiis isagoo weliba qaba inan amiir dhalay oo inantana ilmaaden rumay ahaayeen oo dee weliba nimankii dee adeerada u ahaa ee boqorrada ahaa ayaa wakhtigaa dhalay waxa uu ku yidhi innagu waxaynu cunaynaa reerka ugu yara muslimiintii imisay qaataan ee madiine jooga waxaa la yidhi laba dirham reerka aan waxba haysan ee ugu liito muslimiintu intay qaataan waa laba dirham innaga yacni waxa weeye biilkeenna innaga salladeenna waxa weeyaan buu yidhi laba dirham waxaa runtii xusib mudan maalin maalmaha ka mida ayaa cumar bin cabdilcasiis uu yidhi ane maanta waxaan u baahanahay buu yidhi inaan allahuma salli calaa maxamed xab cinab yar baan u baahnaa buu yidhi cinabkuna waa cinaban wa qadba wa zaytuunan wa nakhla dee qur-aanka ayaa lagu sheegay cinab baan maanta u baahnaa inaan dhadhamiyo buu yidhi markaasaa faadima ayaa u timid markaasaa suuqii baa lasu weydiiyaa soo yidhi saa la yidhi ya amiir almuuminiin waxaa la yidhi dee cinabkii waa laba dirham iyo badh yacni intii ugu yarayd waa laba dirham iyo badh hadda gurigiisoo dhan laba dirham baa lagu bixiyaa markaasaa cumar ibnu cabdilcasiis uu ku yidhi warsoodiga og buu yidhi salladeennuba waa laba dirhame dirhameen wa nus markaasaa faadimo weydiiyaasu ku yidhi maanta maad naga bixin adiga ayaa ka dhashay usrad lacag lahayd waana ilmaadeer moogtay labadaa dirham iyo barhkaasi maad naga bixin markaasay faadimi la kaftantodaasay ku tiri yaa amiira almu'miniin dee haddaanad laba dirham iyo badh aanad awoodeyn dee cinabkaba iska ilow bay ku tiri sidii baa lagu iloobay cinabkii oo runtii lagu daayay waxaa xusid mudan dhacdooyinka runtii ka mid ahaa taariikhdii cumar bin cabdilcasiis raximahullah xaj buu u baahday isagoo in badan xajiyey waa khaliifkii isagoo ah markaasaa xajkii buu yidhi musaaxim oo runtii la shaqaynayay buu yidhi walaal bal soo koob imisaa inagu filan buu yidhi markaasuu yidhi waxaa inagu filan yacni toddobiyo toban diinaar cumar baa tuur iyo tarbiic raximahullah yacni si walba wuu sameeyey inuu bal toddobiyo toban diinaar soo qabto oo markaasuu si walba isaga iyo dee musaaxim iyo yacni dadkii raacayay isagoo aada u jecel xajka inaanu ka hadhin baa toddobiyo tobankii diinaar uu soo waayay markaasaa musaaxim baa usoo galay wuxuu yidhi iminka toddobiyo toban kun oo diinaar baa laguu soo shibay buu yidhi ya amiir almu'miniin oo ku soo dhacay buu yidhi baytulmaalkii muslimiinta yacni wuxuu sugayaa inuu yidhaahdo toddobiyo tobanka kun ee diinaar ee ku soo dhacay baytulmaalka muslimiinta innaga toddobiyo toban diinaar inooga soo qaad aynu ku xajinay markaasuu yidhi warma waxaad iiga warramaysaa buu yidhi hantida toddobiyo toban baad sheegaysaa waxaan awoodayaa buu yidhi waxaad aragtay oo dhan inaan waxaan doono ka isticmaalo laakiin waxaan doonayaa inaan ku xajiyo buu yidhi lacag aan anigu leeyahay oo min sulbi dahri anigu aan ku dhididay buu yidhi cumar bin cabdilcasiis hay tilmaami buu yidhi toddobiyo tobankaa kuna dirhan toddobiyo tobankaa kuna diinaar hay tilmaami waxaa runtii xusid mudan yacni halkuu ka haystaa sulaalada wa inagii ka warranne ilan waxaa awow u ahaa cumar binu khadaab radia allahu canhu waxaa yidhi cumar binu khadaab baa maalin wuxuu u baahday baa la yidhaahdaa gabadhiisaa ku qaylisay caatika bintu sidaasay tiri yaa amiira almu'miniin dhibaatadaasaa ina haysata bal maanta uun inagaga jaro bal arrinka arrin ka soo dhig bay ku tiri cumar binu khadaab baa iskaado markaasuu cusmaan bin cafaan buu ku garaay amiir almuminiin cumar bin khadaab radi alla suu soo booday cusmaan bin cafaan suu salaam suu or waxaan kaa doonayaa maanta xaafadiibaa aada laygu kulileeyey oo arrinkaygu arrin maahoo waa dhiban yahay waxoogaa yar maanta amaahi buu yihi ma garatay marka ay gaadho marka aniga ay mushaharkayga gaadho ama aan saylada tago sayladuu tegi jiray cumar binu khadaab uu kasoo dilaali jiray isagoo amiirkii mu'miniinta ayaan wax kaa siin doonaa cusmaan bin cafaan baa ku yidhi yaa amiir almu'miniin isii sug buu yidhi isagoo aada u argagaxsan buu cabdiraxmaan bin cawf u yeedhay markaasaa saciid binu sayd u yeedhay asuu sacad binu waqaas u yeedhay markaasuu u yeedhay ma garatay dalxa binu cubaydallah markaasuu u yeedhay cali bin abi aalib waa ahlu shuurii muslimiinta kasuu hi waar gurigii amiir almu'miniinka waa lagu baktiyayaa buu yidhi waxaana dhacday buu yidhi maanta saakii inuu salaadii ii yimid oo waxoogaa deyni i weydiistay buu yidhi markaa dee sidan guriga amiiralmuminiinka ku noolaan maaye aynu markaa wuxuu isagu qorshaynayaa aynu u qorno lacag ku filan oo runtii guryihiisa uu ku dabero markaasaa cumar binu khadaab baa la kulmay sida waryaahe ma maantaad ii soo ururisay buu yidhi inaad aniga wax iga siisa buu yidhi hantidan anigu gacanta ku hayo buu yihi cuhmaan bin cafaan ma waxaad soo ururisay buu yhi cali bin abi aalib iyo dee meel yani waa madiino way koobnayd oo int ma waxaad doonaysaa maanta waan fahmaya buu yidhi arrinkaaga inaad hantidii muslimiinteen anigu gacanta ku hayay inaad wax iiga qorto maadaama wax kaa weydiinaya buu yidhi hantida intaan ka isticmaalaya buu yidhi cumar bin khadaab adoo kale buu yidhi oo bakhayla oo qaylinaya oo marka aan dhinto yidhaahdo waar waxaygii ha layga siiyo oo dabeetna inta dhaxalkayga lasoo qaado layga kaa bixiyo laakiin war hantida muslimiinta yaa u hadlaya buu yidhi isagoo la hadlaya cusmaan bin cafaan cusmaan bin cafaan ficlan saxaabada ugu waxbixinta badnayd buu ahaa laakiin waxaa raadaysay gurigii amiiralmuminiinka lagu baktiyey kamay ahayn inaanu wax amaahinayn laakiin wuxuu lahaa war dee amiiralmuminiinka aynu wax u qorno almuhim yacni cumar bin cabdilcasiis raximahullah wuxuu doonayay inuu soo celiyo taariikhdii islaamka khulafadu ay ku lahaayeen sida awowgii oo ahaa cumar bin khadaab radia allahu canhu waxaa runtii xusid mudan cumar bin cabdilcasiis ayaa jimcihii markuu ku socday dee weynagan ogoo ardulxijaas waxaa ka dhaca lix biloodna baraf baa ka dhaca lix biloodna waa kulayl mararka qaarkood biyuhu waabay fadhiista lixda biloodee qabowga dee hitrisna may jirin markaasa waxaa la yidhaahdaa jimcihii ilna waa sunna in la maydho eh waxa uu yidhi ha lay diyaariyey buu yihi cumar binu cabdilcasiis yacni gabadhiisii buu ku yidhi biyo ii diyaariya ila waa guri laba dirham dee yacni uu yahay allahuma salli calaa maxamed dee lacagta ay maalintii qaataane kama soo hadhay saxaabada ay isticmaalayaan markaasaa gabadhiisii waana jimcihii wakhtigii dee waa dhow yahay isagaana khudbadii akhriyaya waxay weyday yacni xaabay hore u weyday dabeetna intay la carartay biyihii waxay ku soo diirisay madbakh muslimiinta ka dhexeeyey cumar bin cabdilcasiis unbaa weydiiyey oo yidhi gurigii buu galay markaasaa dab shidan buu waayay biyihii markaasuu yidhi xaggeed biyaha ku soo diirisay markaasay tihi madbakhii muslimiinta ka dhexeeyey ayaan ku soo diiray ma anigoo maanta muslimiinta mas-uul ka ah ma anigoo maanta qiyaamaha laysoo hor joojin doono maanoo maanta daciifkoodii iyo koodii qaniga ahaa wuxuu yeelo aniga lay weydiinayo ayaan maanta isticmaalaa dabka muslimiinta xaabadooda ka dhexaysa biyaha celi buu yidhi waxaad geysaa madbakha muslimiinta dadka muslimiinta ee loogu talagalay ha isticmaalaan buu yidhi kuwii qaboobaayo dee markaasi uu aada runtii uga baqanayey caafimaad ahaan ayuu ku maydhay baa la yidhaahdaa wakhtina muu hadhin kol haddaynaan haysan dhibaata ma laha buu yidhi barafka laftigiisaynu ku maydhanaynaa buu yidhi cumar bin cabdilcasiis waxaa la yidhaha biyihii qaboobaabuu ku maydhay isagoo sidaa u gariiraya ayaa uu khudbaddii tegey sidii baanu runtii dadkii muslimiinta ahaa uu runtii ku soo tukiyey dhacdo taa la mida oo uu ka warramay ibnu kasiir fii kitaabihi albidaaya waannihaaya ayaa waxa uu leeyahay cumar binu cabdilcasiis ayaa maalin maalmaha ka mida qadadii ayaa guriga ka habsaantay buu yidhi dabeeto muslimiintii la shaqaynaysay ee dee guriga joogtay mid ka mid a ayaa hore u dhaqaaqo gurigii martidee muslimiinta ka dhexeeyey baa raashinkii lagu soo kariyey maalintaa hilib baa ku jiray marka cumar bin cabdilcasiis ayaa wuxuu la yaabay sida degdegee qadadii loo keenay markaasuu yidhi waa qadadii hore ad usoo diyaarisay waa inay inaga dib dhacday sidee wax inoogu degdegeen markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin madbakhii muslimiintaoo iska cidla ahaa ayaan raashinkii inoogu soo kariyey buu yidhi waayo gurigeenna maanta xaabo uma haysanno aynu raashinka ku karsanno lacag aynu xaabo ku soo iibsanno inoogamay soo hadhin buu yidhi wixii aada bixinaysay cumar wuxuu yidhi maxaa biyeynoo yaalla iyo timir haddaa idinku cunaysaan idinka weydiin taalla inta kalena dadkii muslimiinta ah ee madbakhaa lahaa intooda baahan u geeyey buu yidhi waxaa la yidhaha halkiibuu timir iyo biyo kaga cunay cumar bin cabdilcasiis waxaanu runtii yidhi aniga waxaa iga reeban inaan isticmaalo maxay raashin lagu soo kariyey xaabadii dadka muslimiinta waxyaalaha runtii ka mid ahaa taariikhdii cumar bin cabdilcasiis raximahullah ee layaabka badan waxaa ka mid ah waxaa la yidhi ninka arkiifyada u fadhiya xoghayntiisa ah ayaa wiigiiba mar ayaa dhacdooyinka uu u keeni jiray muslimiintu waxay u baahan yihiin iyo wixii dhacay oo qoraalah markaasaa cumar bin cabdilcasiis ayaa markuu u keenay buu warqad yar uga baahday yacni waraaqihii uu sidaasuu yihi walaal warqad yaroo cad iga sii warqadiibuu ayuu wax ku qortay cumar bin cabdilcasiis warqadii buu ka goostay waa buu yacni waxa weeye waa waraaqihii uu siday ee muslimiintu ay lahaayeen waxaa la yidhaahdaa intaanay weygii kala gaadhin ayaa cumar bin cabdilcasiis intuu warqaddii diyaariyey ayaa wuxuu dhex dhigay halkii uu ka saaray ayuu warqaddii geliyey markaasaa ninkii muslimka ahaa ee waraaqaha uu hayay baa la soo carray wuxuu sidhi warmalaha amiiralmu'miniinku warqaddii maalintii way iloobay yacni waa intaanay wakhtigii gaadhin markaasuu yihi yaa amiira almu'miniin warqaddii aada maalintii doonaysay dee weli meeshii way ku jirtaa war warqadaasi anaa dhex geliyey buu yidhi waxaan diidayey buu yidhi inaan dhinto intaanay wakhtigii kala gaadhin oo dabeeto warqaddii anigu aan ka isticmaalay hantida muslimiinta aniga qiyaamaha lay qabsado darteed ayaa waxaan isidhi intaanay wiigga gaadhin warqaddii intaan qaaday aniga ayaa dhex geliyey buu yidhi ee wax kale miyaad sheegaysaa buu ku yidhi cumar bin cabdicasiis raximahullah waynagii ka soo warrannay ee tilmaannay muxaadaradeennan muxaadaradii ka horreysay waxaynu nidhi faynuus dee faynuus wakhtigaa muu jirin laakiin sidan shamaca shay u samaysan bay isticmaali jireen ayaa cumar bin cabdilcasiis isagoo habeenkii ma garatay wax ku qoraya wax muslimiinta iyo dee ma garatay amsaarta iyo gobolladiibuu nin usoo galo asuu yihi ya amiir almu'miniin waxaan doonayaa arrintii inaga dhexaysay inaan kaala hadlo maarintii inaga dhexaysay baad igala hadlaysaa meeshuna dee waa madow markaasuu yidhi horta aan inaga baktiye yaro fadhiisa buuli hadeer waxa weeye shamacan yar muslimiintaa leh intaan iyaga u shaqaynayun baan wax ku qoraa buuli markaa waan inaga yaro baktinaya intaan qoraalka inoo samaynayo ikhwaani waa xibaa'i fillah waxaan ku soo ururinayaa taariikhda aynu ka hadlayno ee qiimaha badan laysat ustuura yani yani gaaladu imika fiction bay tidhaahda yani waxaan dee ay matalaane dee yani waa dhacdo la sameeyey oo aan xaqiiqo ahayn waxaan dee maanta ay ka warramaan maha ustuura waxa aynu ka warramaynaa waa xaqiiqo a'immadii muslimiinta ee saalixiinta waa wada haabit waxa aan idiin sheegay oo dhan weliba waxay dhacday wakti aynu ka warramayno dhacdooyinka caynkaasi laba sannadood gudahood ayaa cumar binu cabdilcasiis uu ku sameeyey taariikhda intaa leeg isagoo dunida marka wakhtiga aynu ka hadlayno islaamku wuxuu ahaa yacni waxa weeye taliskii ugu weynaa ayuu markaa islaamku ahaa leanno labadii boqortooye bershinsk iyo tii roman imbayerka ayaa ku dhowaa bariga dhexe sidaynu ognahay dunidu waxaa laysku haystay munda alqidam ila alyowm waxaa laysku haystaa min alfuraati ila niil waana inta loo yaqaana asharqu lawsa waa inta ay yidhaahdaan midaliska waa inta maanta israa'iil ay leedahay waa ardul ajdaad ay leeyihin intaasoo kun oo nebi oo ree bani israa'iila ayaa waxay ka dhasheen min alfuraat ila niil xaq annagaa u leh naayilkii furaadka inaanu helno waa israa'iil maanta dee qadiyadda ay wadda iyo dee dagaaladan maanta dunida oo dhan ka socda waxaan uga socdaa sidaasaa boqortooyooyinkii jiray insha allahu tacaala halkeedinu ku tegiye intaasoo dhan cumar bin cabdilcasiis way hoos simanaysa wakhtigaa aynu ka hadlayno yacni dhulkaa maanta dunida oo dhan ay isku haystee xadaaraadkii oo dhan ay ka bilaabmeen laba sannadood gudahood ayaa cumar bin cabdilcasiis uu ku soo celiyey nolosha halkeeda ilaa xad laga sameeyey yani waxa la dhaha islaam baa loo yimid da-ah oo ninuu yimid oo markaasaa lagu yidhi arigaagii maanta waxaa cunayeygii markaasay tiri sidee u dhici kartaa inay cunay adhigaygii yani islaam dadkii muslimiinta wakhtigaa nool adhigaagii yey baa cunay markaasay tiri sidee u dhici kartaa in yey adhigayga cuno alaysa xayin cumar bin cabdilcasiis cumar bin cabdilcasiis miyaanu noolayn markaad leedahay yey baa adhigaygii cunay bay ti markaasaa a'immadu waxay idhahdaan xata di'bu istaxya xataa waxay yidhaahdaan dugaagii baa ka xishooday cadaaladuu sameeyey cumar bin cabdilcasiis inuu cuno adhigii muslimiinta markaa taa masal bay noqotay islaantaasi inay ka qayliso tidhaahdo wa ficlan qaaluu waxaana yidhaahdaan taariikhdii baa laysu eegay waa maalmihii uu dhintay maalmihii ka dambeysay bay noqotay in yeygii laftigiisa soo shaqato wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu